bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin fayla meelbaysu rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo jimca galay duuta aragdiya kee danta shanta bilo toddobaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaaraya oo nimadana siinkaay waliba ku mid ah tababar ku saabsan sidii xanraabtada koonfur galbeed soomaaliya ay un qayb qaadan lahayn ee siyaasadda dalka iyo geegga lagu qabday gudaha magaalada tanbaydhabo barnaamijka siinkaayna dhugun sial ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu akhyaare waliba ku mid ah shirka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uusa shir guddoomiye ee madiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed labsi gareeng iyo geegga lagu qabday gudaha magaalada baydhabo barnaamijka siinkaayna waxyaabaha lagu hadalay dhugun sial ah guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka jubbaland iyo weliba yogeegio ee sheegana jadwalka doorashada maamulka jubbaland dowladda soomaaliya iyo weliba yana xiriirkan jarta iyo jamhuuriyadda geni haddaba sababtumayta dhugun siala barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimada waliba ku mid ah maamulka gobolka banaadir iyo waliba iyo sheegana inay boogga caafimaadka ee dadka iyo inta badan ku safrayaan dalka banaanshe iyo diyaariyeen oo waajibnaya ta in la qaada booggaasay haddaba ma sheena arrintaasay dhugun siala barnaamijka siinkaayna dowladda soomaaliya faahfaahinaya ku biidaya saraakiil ku tirsan wasaaradda maaliyadda iyo ciidamada booliiska oo lan haysaday arrimo la xiriira musuq maasuqa qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimada akhyaaraysiinkaaya barnaamijka waliba saaray waan siridire sii doonay oo nimada akhyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba ay maamudo doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal waliba awood isinkala min fayl idaacad warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee noladaran barnaamijka waliba saaray waan siin darasi doona anoo Cabdirashiid Rashka boy dhegeystayaal ku bilawnay qodobkan koraya shirka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo usgeega shir gudoomiye ee madiinaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo geega ku dhigay magaalada Baydhabo shirkaas ayaa waliba inta badan diiradda iyo saareen wasiirada ee arrimaha deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadana ay shirkaas iyo ay awaamiir la ku saareen in la erekorno maamulka koonfur galbeed Soomaaliya isla markaasna oo seeya dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya haddaba markii shirkaasi dhamaaday waliba warbaahinta la hadalaya wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uga sasan abdi oo faahfaahin dheeraad ah ku bixiyay shirkaasi bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah maanta oo khamiis ah bishuna ay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa inoo qabsoomay shirkii khamiislaha ee uu maanta shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagare waxyaabaha maanta kulankan shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laiskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya halka uu marayo guud ahaanba sidoo kale waxaa warbixino looga dhegaystay wasaarado kala duwan oo toddobaadkii lasoo dhaafay arrimo shaqo ugu kala maqnaa gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana degmooyinka buuxa kaba iyo gobolka shabeellada hoose gaar ahaana degmada marka wasiirka amniga wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta si waafi ah oga hadlay arrimaha ammaanka afarlabaatankii saac oo lasoo dhaafay iyo toddobaadkii lasoo dhaafayba halka uu amniga koonfur galbeed soomaaliya uu marayo isagoo xusay in gobolka bokool gaar ahaana degmada xudri nawaaxigeeda toddobaadkan ay ciidamada kala duwan ee qaranka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed intuba ay dagaala kula galeen ururka gumaadka ummada soomaaliyeed al-shabaab iyadoo halkaasna dhibaatooyin badan lagu geystay dad badanna laga laayay ururka gumaadka ummada soomaaliyeed al-shabaab iyo in ilaa haatanba ciidamadu ay ku kala maqan yihiin hareeraha degmada xudur ugu yaraan meel konton kilomitr u jirtana la sheegay ciidamadu inay shabaab meel ay dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed gaar ahaana degmada xuduri nawaaxigeeda ay canshuura oga qaadi jireen inay fariisyahoodana ay burburiyeen shabaabkii meesha joogayna ay dhibaato weyn soo gaarsiiyeen sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayayba maalmahaba ku sugnaa degmada buuxakaba ee gobolka baay iyadoo halkaasna maamulka degmada dib loo yegleelo dibna loo soo dhisay iyadoo wasiiradu ay booqasho kala duwan ay ku tageen goobaha danta guud sida xarumaha caafimaadka waxbarashada iyo garoonka weyn ee hadda gacanta lagu hayo la dhisaayo ee ku yaala degmada guuxakaba sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu sheegay wuxuu sheegay degmada guuxakaba in guud ahaanba ay iska degan tahay wax dhibaatana aysan ka jirin walow dhibaatooyinka guud ahaanba dalkeena ka jira iyana ay qayb ka tahay hadday tahay abaaraha iyo dhinaca dhaqaalaha intaba wasiirku wuxuu sheegay in kulamo ay la qaateen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee deegaanadaas ku sugan iyo maamulkii hore ee degmada ee xilka wareejiyey iyo maamulka cusubba guud ahaan ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa degmadaas guuxakaba iyo dadkeeda lagalana shaqeeyo bulshada dhinacyada amniga shacabkuna ay kala shaqeeyaan dhinaca amniga ciidamada kala duwan ee deegaankaas ku sugan iyadoo maamulka cusubna si toosa xilka loogu wareejiyey toddobaadkii lasoo dhaafay xilkoodana si nabadgelya ay kula wareegeen shaqadii loo egmadana ay halkeedii ka sii wadaan sidoo kale waxaa warbixin laga dhegaystay wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir cabdi caruush oo isna sheegay in howlaha gargaarka gobolada koonfur galbeed soomaaliya ay meel wanaagsan marayaan hay-adaha kala duwanna ay ballan qaadeen in ay gargaarkii ay siin jireen gobolada koonfur galbeed soomaaliya ay halkeeda ay kasii wadi doonaan iyadoo la filayo in hay-adaha kala duwan ay toddobaadkan kala shaqayn doonaan wasaaradda gargaarka iyadoo haddaba bilaabay in ay kaalmeeyaan dadka tabaalaysan ee dhiban ee ku sugan degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona ka cudurdaartay waqtigii koobnaa ay shaqada ka yara maqnaayeen haddana ay markii ay garaabeen una garteen inay mudan tahay in howlihii gargaarka meesheeda laga sii wado sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah loo iclaamiyey in maamulka koonfur galbeed soomaaliya ereygii oran jiray laga laga bilaabo maanta aan la isticmaali karin maadaama uu maamulkii hore ahaa maamul kumeel gaar ah oo magac maamul loogu yeeray maantana dowladda koonfur galbeed soomaaliya aysan ahayn dowlad kumeel gaar ah oo ay tahay maamul ama dowlad goboleed ay soo doorteen laguna soo doortay madaxweynaha haatan joogo nidaam federaala inuu yahay nidaam federaal aan idhahdeen nidaam baarlamentari ah in laga bilaabo maanta loogu wici doono oo xafiisyada dowladda iyo iyo warbaahintaba ay isticmaalaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo laga soo guuray maamul goboleed ama maamulka koonfur galbeed laga bilaabo maantana loogu dhawaaqi doono dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddii ilaahay qadaro sidoo kale magaalada baydhabo toddobaadyada soo socda waxaa ka qabsoomi doona kulamo dadweyne oo dowladda iyo dadweynuhu ay isku arkayaan aqoon-yahano reer koonfur galbeed soomaaliya deegaanadan kusoo qulqulaya toddobaadkii lasoo dhaafay iyagoo raba inay kala shaqeeyaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya arrimaha kala duwan ee ay dowladda u baahan tahay shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana reer baydhabo inay u diyaargaroobaan in kulamadaas qiimaha weyn ugu fadhiyo toddobaadka soo socda ka qabsoomi doona magaalada baydhabo iyagana qaybta kaga aadan ay ka qaataan iyadoo sidoo kalena ammaan iyo bogaadin loo soo jeeday guud ahaanba bariiska koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana qaybtooda magaalada baydhabo sida wanaagsan oo uga shaqeeyeen arrimaha amniga iyo u dhowaanshaha bulshada sida ay amniga magaaladan fariisinka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay kala shaqeeyaan qodobadaasi qodobo kaleo dhaqaalaha uu ka mid yahay siyaasadda ay ka mid tahay iyo horumarinta arrimaha bulshada ay tahay baa looga hadlay shirka golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxaan si rajeynaya ilaah iidinkii in horumarinta iyo dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya waajib uu ka saaran yahay cid kastoo reer koonfur galbeed soomaaliya ah dowladdana lagala shaqeeya ammaanka horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba aadba
العامل جنرال فرنجر أروغا أغريوغا حفيظة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla'aamin general farneejar baydhowniin kuwoytay alaab wareegwayku oombahi ila walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduuna lama beri waaha aradaa qanciisoy arwoo العامن مدو هنكو إذيك alaab original e isjiida laha saaray afar meelodaha ku ƴabtiliin eraan ilbayda walaylikiin ku suubiya injineer aalami e wal eeshiyan walha bari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsaya noordaratan barnaamijka wali baa saaray waan siin diraysiya akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy tababar ku saabsan ah sidii hanraabto ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo un qayb qaadan lahayn siyaasadda dalka iyo waliba ageega luqowdaya gudaha magaalada baydhabo tababarkan iyo waliba hadeen dhammaan hooyooyinka inta badan ku nool xaafado keelanga magaalada tanbaydhabo iyo inta badan iyo ku hadalenga sidii kaalintiyo keedan siyaasadda dalka iyo un qayb qaadan lahayn waliba aan kurinti mirisay ku hadalaya gudoomiyaha haraabta ee gobolka baaya muraayo madeera iyadoona inta badan dhiirigelin iyo bogaadinbiya aan soo baday haraabta ku qaybgali kulankaasi kureedna waliba mirisay ku hadalaya waana shirko fure gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo aadan arab
waa meydku baadu kor haweenta siyaasadda iyo horumarinta bulshada namadiuna degankanadana wayba ku qaado qoraan walbana hadiyo xisaabtamaan warayoo leyin i warayoo inas xisaabtamaan warbadan ku leyin marku leyina lafdhabarka bulshada laraw haweenku way ku qaado qoraan lebadnu waa ku qaado qoraan oo waa ku qaado qoraan isuna waa ku qaado qoraan muhiimadii madiuna kudaan intaasna kubahe mudoa kubahe ciyaala kubahe isteersan balaanahay isteersan balaanahay isteersalanki haydan baa baa ukabsheekuma siyaasadda balaana isteersadii hayta saas asa walbada noqon tawadulayna noqon inama nindiina sharciga ma nindiina ini uma may raayayso walbadan baa doorashada ninku baahanyi may raayayso madil balaan iska darahay wayna ninku baahanyaa way buraarjinta ninku baahanyi ee lahna reebahay male mayna ninku baahanyaa ini una tartan ma babatan ninku baahanyi inama noo keenay laakiin qaliilo may waa markasa un isku waayigelin fawaan isku haddina noo waayigeliyonu ankaxisaasamaan balaajir ada haddii aan iyo meerahaas guddoomiyaha degmada welishi isbaa fadheen haddii ood ba'da biyaasu ama gibraan kiyaade mase lamlaas baa kaleni welas wayna sumayna gibraan kilida waynu baahanya inay mayna raayaysa ee xaquuqa haweenka dhibka haysada gaar ahaanooda bakani baa hay geed wayna ijaraya waqti eed iyo eed may raaysa balaanta ulaysan saaran mudug ulaysan saaran waagi horaa barta matili guursada may raaysa lanka eelida ayuu ku sheegay habarti guursadeed may raay balaanta matila nakaahow ayama heshay walagu gurore laakiin qofkeeda gurgeed ma qaadee lahay qofkeeda waa qaadee kan gurgeed masa qaadi kari hasa qaadtaamiya hadda maadaama waqtigiisa ay tijaabna geegaho kaan mugula loo qaaday hadda sakaadka aanay roogin waynin baahanyaan iyagu unuuna mayranahay xisaabtan haddii oon unalay mayranayn fadhi haddii askari dhaawac unanayn fadhi shalay dawladda islaas isbitaalka laasiride qofka laasirida ma daaweeyaa dawlad ma daaweeyaas aalis waa kali kaleeyaasi waa unuu mayranayn sugun haddii un siyaasadii bunu kuarkan haddii dhaqaal abuurkii bunu kuarkan haddii mayranayn dantii haweenkii dhan bunu kuarkan war daaway korna waay may waay inaguna beesa dhisan iska helinaana doorashada balaanta fadheeta barto horeerkana haddii fadheeto oo meeranaaysa haybalaba kuhoon abaarta ramada ramadagi balaanta dhisan balaanta tegnaarisadan xogtiin baa ogto ramadalka way leeg hela madina qaadana qabiilka oo guursan waan may baa meeranaaysa dadka oo rooreeyo qabiilada meel raaysan oo ha xadaraa ka jara maamulada ku xadaraa ka jara qabiilkan ma guursan waa tanna meesiyana meelaa wilisha ma guursan reer awshe qabiila kala guursa jadide wala hadii ba xanuuno kala laxa xanuuno soo waa jadide waan waa hor balmalle taasna waa leeyahay madan walaasatan adoo ku hor dagaas waa inay baahan yahay inay gabarta haddii hadfadheeta kursiga isan garab sidaan halo sidii gabarmeynaha koofur gabdhood soddon iyo kow gabdhood keenta jeesata maya gashaani dhowr malana seew sharifa saan sedane aw sharif laakisa helo aan lesoo bilaabnayn kuweel asanayn weel anta una dawraa tahayne babababa i umakuteen kartida teel argayne kalehan igmaa ubiyaanaga kooran okay bilaantadooda lataa moo halay kotirna hadda mayna faday ini malaagadi mayraaisla la xariir laanu malaage unoo sirin gudi suubsana laana malaagayaal mayla raais way fadaan inay balanta qurtiha ini unuuna net siyaasan way cusbaanay dee bixiyaada dadnino geyseena ini gabdhow an baahanyi dhaqaalo tan haddii dhaqaalo balayn waxba ma dhagaashako Somalia tan way banatay aqoon ma eh qabiil ma eh marhay walaaqta geedka hoos oo ku soo laabtay inta leey walaaqo safade geedadii safadaya inta faaqa ma lagu amal fale roog waa idaan ma yana le oo madan way baahna inay gabdho dhaqaalo leh awlo inay mar raayusa la kaalmay inay group group leh suubin ini way baahna hataa may raaysa may bajartee naftas baagaani ini dagaalada dee elsiha jooga ya shaqabo leen suubiyahan ee iskaashata may raaysa ubsadaan leen suubiyo dhaqaala oo yoo halkaas ku nagaaya haddii kale ini fallin weydi gabdhowla dhagaalay isaguna bar siyaasadana ku qayb galna bulshadana may raaysa hoos dhammaantiin xisaabna warkana kadaay asalaamu calaykum waraxmatullahi hay-adda fca iyo c r d dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullah balan kadib sida maxadmin karta inay haween inta la eg dinaskooya iyoba siyaasadda iyo arrimaha dalka ugaadashada dalka markaasay leeyin hadalaw inuuna kula urgalna nagahaayo kulankaasi barnaamijka toddobaadka tayeynta tayeynta iyo haweenka waliba ahaa weynigii ahaa barnaamij faylow waliba ahaa inay hay-adan iyo hagamadab f c a iyo c r d waliba muhiimad imaningata baysin sheeganaynaa haweenka geeka kudugalay kulunkan haweenka weelfadayn siyaasadda dood iskula haayay sugaalada dhaqaalaha sugaalada amniga sugaalada dhani walba oo markaasi libahanyi oo aka bani aadamka oo dalkata loo markaasi walibahanyi way fadaanayna gabdho iniyo hakahan muhiimu siyaasad iyo hududdaada hakabashada dalka ku mudata jiritaanka dowladnimo ku mudata haddii dalka dawladku jarta waliba kala koray arrintaasiina jiritaanka dawlad aan haween ahaan taasa laha ana meelahay riga ahaan taasa laha matasa koyas laakiin haddii dawladna jarna dhabiir iyo kooheys iyo taasay jaraan ma jaraas arrintaasna inuu ku hadal ama nanaskooyna ma dhiyaan marka yeeda horta mar walba hajiisaneen ama ka dadaanin sidii jiritaankan dawladda ka adkaadatada ku shaqeyna nooska duwan haween waxay ku dhimataa wali kale jarayna siyaasadda oo kale madalisulma ama baarlamaanka ama golaha deegaanka degmada ama gobolka ama baarlamaanka federaalka madalisulma wali baahiya oo loola waleeha way jiraan oo oo kambeyn dagaalin baahdaas walin baahdaas taageeryaal baahdaas walwalbilin baahdaas marka la kambeyn galina dini badan waan jiifada balaastilaydu mee magalka naftiisa way badnaantaan marka aan walin argay hadii siinba mahakataan siinkugohnaata inaysan ku qayb qaadataan siyaasadda dalka amniga dalka dalka inaysan ku qayb qaadataan meel raayso dagaalaha saas oo kale haddii habtiis dagaalo la suubiya oo kale degmada oo kaleeto way jirtaan maamulkii maali degmada oo dagaalaya haddii gabar hansulant horta lama diido male laakiin hansulantiyaa lagu fulan ya marka wali jaleexan kambeyntaas iyo dagaalahaas iyo abaabulkaas wali baahanta way waa inadan dhiirinaad iskabtaan loo jiro koogohnaad koogohnaasho walwalba laaku soo go-aan qaadana hebelkuusi leeyma deero waliba dhammaanteen hortantii noowada gohnaadka gaar ahaan geedka arrimo haweenka lagu hadalahay haddii haweenka geedkusa kaha kugohnaad ini war adoli dalkan horumarintiis siyaasadiis dagaaliyey amnigey ini kuqiib qaadaya kugohnaad haweenka waliba milo wala jiiko unuga go-aanna waa helaasan laakiin waliba ahaa gabro oo geedka siyaasada iyo sulma kaambeynkas dagaaliyey walaashaa wasaarta dhaqaalihasi wadaadii wasaarta dhaqaalihasi waalidii wasaarta dhaqaalihasi hana lan gabar kaambeyn galay ku alaf roomba maro marka laakiin wayla faday ministin kartaa oo aday masalada sulmaasad haween leetaa gabalowsay bahor koo jare meelmaysa guweysoo madaroladkii guwasa meelma deelas laakiin wali muhiim eh inaad hakata lan walaalshay waalidkii wadaad iyo hurkujara ini etoobaad hakata waana siyaasadaas kuqiibgaada wala adag waliba wala miljiiyo marka dad ogoyahaniina dhalinyare oo dhinaca rigab kusoo doona sinlarooga wali fadaanaha ini madii dood wadaadkan iyo barnaamijkunsi asharkan gaadisiin bilaawata waxyaabo oo haweenka qabee horteyda isweydiida isweydiida gaaliskanta ku jira ama aqoon daro ah ama dhaqaalo daro ah ama fabuuga ini arrimawasiy meel raayisi isweydiida isiiregiyosi jirta iska fadan waliba ahaa haweenka lafdalka bulshadu haddii isu ku gohnaata inuu isu warmeerjeeyo waliba ahaa ga-aananoo hel ga-aananoo helaastan garab surumid garab kimaana way wax siinbahan marka wali rajeenaha ini hadii dhamaada tababarkaasiin dhamaada wal natiijo leh wal ku-ool leh isimlanagada doontan waan kulbahan doontan la rajeena wali fadaane haweenka kalenta kumaba ee waliba ahaa kumanaan kun oo haweena oo degmadu bay lagu kanool yeysankaasiin ku dhaqul walaasiin ku dhaqulay dadkiiyo dhankiiyo ku meelmeynaysa sheenaka in ibdibleen la kulan in tartiib tartiib layn burareji in tartiib tartiib maylahay kaba iyo laynka talagala wali fadaanaha casharadiisa inta ku barataan iyo waxyaabihii oo intaasiin ku bara ini haweenka kale la dhaseertan la dhaseertan wala haweenka baahimi sida haweenka lahanqo-ayahay wala haweenka lan ogoli ini maylahay bulshadii kale oo haweenka ay sheegtanan siin fade insha allahu idan mahadsantiin waqtiga siinka dheeray rigo oo oo matilow oo yahaninta oo taqabiyoon yoona way rajeene ininku gohnaada siday haweenkan ma lin dardar geli lahay gacmo lin sii lahay siinini isweydiidanaya rajeen idan mahadsantiin
alnur construction company warshada bulkeetiga ee alnur
waay adiga niyo wadiyo min walaadu wada walseow ma inki dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay aan walfayleekin dhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemumaati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayo dhatintaala bulkeeta burbursana lankunbeeso oo ka qaadadi beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee oo madii ada baawurha ku gentona anburburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti sishal dugo nanki beedshay ka dhisadoona buug igayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kunbadu kabaytooma ku dhammana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraya ha saara samayba kumid ahaa interlog noocyaashay sishal dugan bulkeeta caadi
waayahay dhugunsiyaal qayboga dhexe ee barnaamijka kulanku warsanya isla marayna weliba howlsan galaah miin faylan farsamada waliba in maamadaha ee saaxiibkayga bilaal ah idaacadda warsan siyatisyo dhawiisan la magaarta janaro darirta akhyaray guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka jubbaland iyo waliba iyo geega iyo sheegana ee jadwalka doorashada maamulka jubbaland walibana iyo guddiga iyo sheegana in habraagan uusa bilowda doona shanta bilong islamarkaasna doorashada maamulka jubbaland iyo la qabda doona ee bilo agoost oo hadareerta haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee xamaasa cabdi bare iyo waliba use war-saxaafadeedka suusan akhriya uriyaalka Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maanta oo ay bisha Luulyo tahay afar laba kun toban iyo sagaal waxaa sharaf weyn u ah guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland in uu halkan ka soo gudbiyo jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ee laba kun toban iyo sagaal guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland isaga oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday islamarkaana garwaaqsan muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu soo saaray jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland maalmaha iyo saacadaha ay dhacayaan shaqooyin ee shaqooyinka qaar waxay ku soo baxayaan qoraallo gaar ah inta lagu guda jiro taariikhaha loo cayin waxaan rabnaa inaan halka ka soo jeedinno taariikhahaas loo cayimay shaqooyinkaas haddii la idhaahdo ee jadwalka waxaa ugu horeeya in aan u yeedhno odayaasha soo qori doona ama soo xuli doona xildhibaanada ee ka maqan magaalada kismaayo waxayna ka bilaabanaysaa muddada ay ku imaan doonaan haddii la idhaahdo magaalada kismaayo shanta bisha ilaa shan iyo tobanka luuliyo shanta ilaa shan iyo tobanka bishan aan ku jirro ee luuliyo ayay dhammaantood xaalid kusoo noqon doonaan haddii la idhaahdo magaalada kismaayo soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka waxay ka bilaaban doontaa haddii la idhaahdo maalinta lixiyo tobnaad bishan luuliyo ilaa lixda ogost oo muddo labaatan beri ah ayaa lagu soo xuli doonaa haddii la idhaahdo xubnaha baarlamaanka oo odayaasha kusoo xuli doonaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ama madaxtooyada waxaan bilaabi doonaa maalinta lixiyo tobnaad waxayna socon doontaa ilaa labiyo labaatanka luulio ee bishan aan ku jirno haddii la yidhaahdo shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka ee cusub ama baarlamaanka labada jubbaland waxay ka bilaaban doontaa doontaa toddobada bisha ee ogost ilaa saddex iyo tobanka bishaas toddobada ilaa saddex iyo tobanka bisha ogost waa shaacinta iyo dhaarinta ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka afar iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka ogost ayay ayay dhacaysaa haddii la idhaahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka waa toddobiyo tobanka ogost ayay dhici doontaa haddii la idhaahdo laba kun toban iyo sagaal doorashada guddoonka baarlamaanka sideed iyo tobanka ogost ayay dhici doontaa haddii la yidhaahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta madaxweynaha waxay dhacaysaa labaatanka ilaa saddex iyo labaatanka ogost ee bishan soo socotay ogost haddii la yidhaahdo doorashada madaxweynaha waxay dhacaysaa labaatan iyo afarta ilaa soddonka ogost ayay ayay haddii la yidhahdo dhici doontaa ee ee ee sanadkan laba kun toban iyo sagaal intaas waxaa waaye waa jadwalkii guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland haddii la yidhaahdo waxaan rabaa halkan aan ka sheego shaqo kasta markay dhacayso waxaa jiri doona jadwallo kan ka sii tafsiilsan oo saacadaha iyo wakhtiga iyo xilliga ee, oo horta lagu soo qori doona ayaa jiri doona oo la socon doona waxaa kaloo jirta odayaasha dhaqanka laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha doorashadiisa ee intan hadda aan sheegnay oo dhan waxaa la socda mid walba markuu bilaabanayo waxaa la socon doona habraacis shuruudihii iyo hadday anshax jireen iyo wixii ee, ee, shuruuc ahaa ee arrintaas la socotay oo dhan ee, way la socon doontaa xilligeeda tusaale ahaan ee, haddii la yidhaahdo markii aan odayaashu ay ay soo xaroodaan waxay heli doonaan habraaci ay ku soo xuli lahaayeen doorashada xil- shuruudihii xildhibaanada ee ay ku soo xuli lahaayeen iyo wixii laga doonayay oo dhan oo qoraala ayaa la siin doonaa waxaa kale oo dabcan odayaashu ay leeyihiin ugu yaraan laba beri oo workshop ah oo la siin doono oo ay ee, lagu si fiican loogu cadayn doono ee, xeerarkaas iyo shuruucdaas iyo shuruudahaas iyo habraacyadaas ee ayaga khuseeya haddii la yidhaahdo ee markay timaado musharaxiinta oo isdiiwaan gelinaya ayagana haddii la yidhaahdo madaxweynenimada isu sharaxaya ee ayagana xilligaas waxaa ee haddii la yidhaahdo ee ee lasoo saari doonaa document ee isugu jira shuruudihii laga rabay qofka musharaxa ee xuquuqdii uu lahaa ee maxaanku dhahaa anshixii laga rabay in ee, ee, qofka uu uu saxiixayay kulli waxaasoo dhan ee, ayada- dhan ee, ayadana waa way- waa lala soo saari doonaa haddii la yidhahdo way la socon- way la socon doontaa haddii la yidhaahdo Ee, kan ee, ee, speechka iyo hadday noqoto ta gudoomiyaha iyo ta madaxweynaha ama markatay ay hadlayaan ay- ama ba- ay baarlamaanka laga hadlayo hadii la yidhaha saacadahooda iyo waxooda dhan ee, waa la soo cadayn doonaa intaas marka waa ee, ee, ee, jadwalkii guud ee ee, ee doorashada ee dowlad goboleedka jubbaland laga bilaabo ee soo xaraynta odayaasha dhaqan ee dhaqanka u yeeridda aan ka aan- aan idhaahdo ee dadka ka maqan magaalada kismaayo ee ilaa doorashada madaxweynaha ee ayay jadwalkani ayuu caddaynaya haddii la yidhahdo si guud u caddaynaya sida aan sheegay ee shaqo kasta goobta la qabanaayo iyo ee saacadaha ee iyo xilligeeda markeeda ayaa ayaa ayaa la sheegi doonaa habe shuruudo kasta iyo shuruuc kasta markii ee meesheeda la joogo ayaa ayaa ayaa la shaacin doonaa laakiin sidaasay u dhacaysaa jadwalka guud ee doorashada haddii la yidhahdo dowlad goboleedka jubbaland halkaa waxaa ku haray ama ku hari doona shakigii ahaa ee doorasho ma dhici doontaa mise ma dhacayso ayaa halkaa ku haray halkaa waxaa ku haray ee, ee, ee, maxaan ku dhahaa wax kasta oo oo oo oo lalahaa ee, maxaan ku dhahaa musharaxiinta ayaa dib loo dhigayaa ilaa doorasho ay ka dhacdo maxaan ku dhahaa een, ee, ilaa ay ay- ee, xildhibaano laga helo ee, taasna way way dhammaatay waxaan soo hormarinay annagoo qadarinayna ee, maxaan ku dhahaa su-aalo badan oo naga yimid dadka doonaya inay sharaxaan ee,
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay xaajiyow adii baharta inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali imboqohoota dibadda aa isku diiwaan geliy wahoota dibadda ena mahayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee liu star tuuba qashinahan dhoobtay qeybtiya koowadna xamara yee baaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo dhul
waayahay dhegeystayaal qaybo dambe barnaamijka kulanku warsan iyo isla marayna weliba hawada sinkalaha miinfaydan dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa weliba sheegtay in ay xiriirka anjarti ee jamhuuriyadda geni islamarkaasna ay sheegtay dowladda soomaaliya in jamhuuriyadda geni iyo inta badan iyo ka xadgudubtay dowladda federaalka soomaaliya haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shirjiraad usoo qabday magaalada muqdisho ayaa ku hadalay sababta iyadoo aan maanta qabanayno ee, waxaan ee, uga hadlayaa saddex qodob qodob koowaad waxaan ummadda soomaaliyeed
dhammaynaynaa waxaan nahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka in laga bilaabo saacaddaas ee dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guinea oo caasimadiisu ay tahay conakry waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirka u goynay xiriirka waxaan u goynay dalkaas ee, jamhuuriyadda guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ee, ku sameeyeen qarannimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo ee, muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka ee, xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel ku dhac meel ku dhac iyo ee, halis intaba gelinaya meel ku dhac ku ah halisna gelinaya ee, midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaa la soo gaaray waktigii hadna adduunka u sheegi lahayn inaan ee, xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo dadka soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub ee, qarannimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda ugu dambaystii qodobka saddexaad ee, waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada madaxbanaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed go-aan kasta oo ay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan ee, u adeegidda danta ummadda soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta ee, qarannimada soomaaliyeed waa mahadsantihin
daynab inta kukoytimay daarudaw hosbitaal numay daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli leema ay foola isbitaal daawo ngyaadlu wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin taraw haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidi dr maxamed abshira meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaanlagnimay keedu daaro kumbuyuutaro caalami ah oo
waayahay dhegeystayaal barnaamijka wali baasaaray waana sidin diraysayaa kheyreeno cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhanka farsamadu waa bilaal siyatiisiyo dhegeysan la magartisan oo darartanga waliba hawada sinkale amiin fayna dowladda soomaaliya ayaa waliba ay faahfaahinya ku biidaya saraakiil ku tirsan wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliiska oo lan ahay sidii arrimo la xiriira musuq maasuqa haddaba cabdulaahi ciise ee taliyaha laanta canshuuraadka ee booliiska iyo weliba usa faahfaahin ku biyaya meeliyo maraha yang arrimo islanhaysida saraakiilka saya biyada c i d ayaa wuxuu helay xog ku saabsan in eh, muxuu ahay wax isdabamaris meeshaas ka jiro waxaa la xiray marka saraakiil eh, wasaaradda maaliyadda uu kasamka su- eh, aeroboortka joogtay iyo saraakiil ayaguna booliiska ahay oo ayaguna ku shaqo lahaa kiiskaas baaristiisu waxay ka socotaa hogaanka baarista dembiyada c i d ayaa wada ee, muxuu ahaa natiijada ka soo baxdana waxaa loo gudbin doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado een, ee, maxkamadda ku- awoodda u leh qaadista kiiskaas sidaa daraaddeed ayaan rabnay inaad sidaas noo- ee, muxuu ahaa idiinla wadaagno waxaan kaloon marka anigoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya rabaa inaan dul maro Ee, dalka soomaaliya muddo badan ayuu wuxuu ku jiray ee, muxuu ahay kala dambayn la'aan uu soo maray maalinba maalinti ka dambaysa ayuu soconaysay ee, in soomaaliya isku tashato dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatadeeda iyo muxuu ahay guryaha iyo wax walba dakhliga ka soo gala in lagu maareeyo howlaha dalka ma suuragelayso mana dhici karayso mana laga aqbali karo qof eh, qofkii masaakiinta ahaa ee aad og tihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaayada ku gedaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nuuc kasta ha noqaadaan miisaan kasta hal ahaadaano inta canshuur bixiyayaasha wixii ay ayagu lahaayeen intay ugu talagaleen in dowladda lagu kabargareeyo howlaha dowladda lagu socodsiiyo qarannimadina dib lagu soo celin in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado ou asiga ku munaaficiyo hayhaatay ka tahay waddanku shuruucuu leeyahay waxaan leeyahay marka qof kasta ee lagu aaminay ee, sidaasoo kale inuu dakhliga dalka u ilaaliyo dalka u ilaaliyo ama ha soo qaado ee ha gudbiyo oo ma bangi ha ku haayo in loogu dulqaadanaa inaysan jirin qof kasta waa ogyahay sharciga shuruucda dalka ka taalne ee, muxuu ahay qodobka shanaad ee heerka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu leeyahay qof kasta ee soomaali ah ama ku nool dalka soomaaliya lagama aqbalayo shuruucda dalka u taalma aqaan motivation u noqon mayso marka inta muxuu ahay hadda baaristu socoto ka hor dhici mayno haddii kiisku ku cadaadana maxkamadda muxuu ahay la horgeynaa haddii uu ku cadaan waayana xorriyadiisu way helayaan laakiin baaristii hadda socota
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo wali dantiyo ka haysan ducaysane subermarket sifidiis haata wa leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa ka afmeera barnaamijka kulanku warsan oo numada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaynabo barnaamijka oo kule baasaaray waan isina dirasiya khiyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madaw kudirta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijku barnaamij lamada reedun kulmaana waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutaba u dhegeystayaal sidaas iyo amaanaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh undurma faylan